waa mar kale iyo barnaamijkeenna xiisaabaha hambalyada iyo heesaha oo toddobaadkana dhambaalka ugu horeeya uu naga soo gaaray isagoo ah tahniyad aroos waxaana diraya dadka kale ah hooye sahro maxamuud iyo waa hooye sahro maxamuud xasan hooye xamdi cabdiraxmaan aabe cabdiweli cabdulaahi maxamuud aabe bashiir maxamed cabdikaafi maxamed cabdi wuxuu ku magac dheeryahay abwaanka iyo hanad maxamed cabdi habi iyo sidoo kale injineer anisa maxamed cabdi waxay ku magac dheer tahay ayaan iyo sidoo kale anfac maxamed cabdi waalaki iyo asad maxamed cabdi iyo nadiir maxamed cabdi nalka najaad maxamed cabdi waxay ku magac dheer tahay nashaad iyo ditoresa kifaax maxamed cabdi baa lyiri dhammaan dadkani waxay tahniyad iyo bogaadin kaliyo laaba u dirayaan arooska iyo aroosada kale ah axmed yaasir cabdiweli cabdulaahi iyo faadimo bashiir maxamed oo ku aqalgalay dalka maraykanka gaar ahaan magaalada minneabolis ee gobolka minnesota waxa ay leeyihiin guurkiina guur khayr gurigiina gurinagi guulow ka yeel aamiin baa la soo raaciyey anna aamiin baan ku daraya waayahay dhambaalkana caasho waa hambalyo waxa ay ku bilaabeen waxaan salaamaynaa daadiyayaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha caashucuud iyo daanduray waanu idinka guddoonnay kadib waxaan habay yidhaahdeen hooyo wiilo maxamed yuusuf iyo ayaan nuur iyo axmed cawil siraad iyo sakariya cawil siraad iyo cabdinuur cawil siraad cabdiqadar cawil siraad iyo aamina cawil siraad iyo hinda cawil siraad iyo cambaro cawil siraad deeqo cawil siraad iyo farxiyo cawil siraad iyo muscab cawil siraad iyo waxay yidhaahdeen sudays cawil siraad iyo dhuux axmed xuseen iyo cabdi xuseen badel iyo leyla warsame jaamac iyo injineer borow iyo dhammaan reer cawil siraad reer mawliid sheekh waxaa dadkaasi ay kala joogaan maraykanka etoobiya kenya iyo soomaaliya waxayna taaniyad u dirayaan maxamed cawil siraad iyo afadiisa xareedo mawliid sheekh oo ku aqalgalay gaarisa dalka kenya waxaana ay leeyihiin arooskiina ha noqdo mid aad kala kulantaan bashbashii barwaaqo amiin ayaa lena anigana amiin ayaan raacinayaa heesta ugu horreysa ee barnaamijka intaada soo qaban ibraahimow dhambaalkan aan ku daro marka hore baa la yidhi waan idin salaanay shaqaalaha laanta afka soomaaliga v o a gaar ahaan baa la yidhi daadiyaasha barnamijka waan idinka guddoonay marka xiga bay yidhahdeen annaga oo kalaha abixirsi xaashi faafaale iyo hooye xabiibo qoslaaye hooye maryan cusmaan axmed xirsi xaashi cubayd xirsi xaashi iyo cabdirasaaq xirsi xaashi iyo cabdulaahi xirsi xaashi iyo ubax xirsi xaashi iyo cabdulaahi gurey faarax cabdi macalin waxau ku magac dheeraya faatux waa tahay iyo sidoo kale jamaal cumar xaaji iyo mahad kilic warsame iyo cabdulqaadir juun bare iyo bashiir sheekeeye iyo cabdiwaaxid cusmaan cumar iyo cabdulaahi sheekh maxamed shaakir waxaa laga yaaa ibraahim dhegeystayaal fara badan iyo weliba qudhaada markaan ku daro in aad istiraada tolo maxay ugu qosashay naaneysta faatixo waxaan wax kale guma qoslina sida soomaalidu ay markiiba naaneysaha iyo magac bixinta ugu dheereyso uhele ogyihiin sida uhele ogyihiin aan ku qoslay waa tahay dhammaan dadkan waxay kala joogaan dalka iyo dibadda waxaanay hambalyo aroos u dirayaan boqorka iyo boqoradda baa layidhi farta iyo faraatigahay xasan xirsi xaashi faafaale iyo marwadiisa faadumo sahra sheekh maxamed shaakir arooskooda uu ka dhacay magaalada gurceel ee gobolka galgaduud waxaan leenahay bay yidhahdeen allah idinka dhigo labadii isku waaro baad khayr qabana kala hela aamiin waa tahay xaggii heesaha heesta ugu horreysa dhegeystayaashana caasho u soo qabanayno waa sadriga iyo laabtaa siday tahay u deeqdee su-aalahan ku weydiin sax miyaa jawaabtani haye maxaa lagu ogaana si kastaba ayaamuu hays daba socdeene ha masal gaare caashaqi waxaan u maleynayaa inay tahay heestii ku jirtay riwaayadii caan baxday ee ayaa u wanqala waktiga ee yuusuf maxamed muumin yuusuf yare uu sameeyey aad ayaad u garatay codadkii macaanaa ee fanaanada hiba maxamed hiba nuura iyo cabdulqaadir cumar macalin
ibciisiisoo simay saxsaxa udgoon badan sagal hoorayuu daay ibciisiisoo simay saxsaxa udgoon badan sidriga iyo laabtaas sida waxaad tahay deeqade su'aala aan ku weydiin sax miya jawaabtani sidiga iyo laabtaad sidaad tahay deeqade su'aala aan ku weydiin sax miya jawaabtani kastaba ayaamu haystaba socday cashar gaadho caashaqa kastaba ayaamu haystaba socday wasal gaadho caashaqa sagal hoorayo daay ibriisii soo simay saxasaxa wadkood badan sagal hoorayo daay ibriisii soo simay saxasaxa wadkood badan sidriga iyo laabtaad sidaad tahay deeqade su'aala aan ku weydiin sax miya jawaabtani sidriga iyo laabtaad sidaad tahay deeqade su'aala aan ku weydiin sax miya jawaabtani kastaba ayaamu haystaba socday hasal gaadho
intaas haddaan uga gudubno codadka macaan ee hibe maxamed iyo cabdulqaadir jubba waxaan mar kale amba qaadaynaa dhambaalada aad noo soo dirsateen dhambaalkan gacanteeda ku jirana waa salaan sare baa layidhi daadiyayaasha barnaamijka marka xiga baa layidhi annagoo kale ah xuseen xasan xuseen waxaa loo yaqaanaa xusni iyo maxamed xasan madbashiir iyo siciid cali xasan iyo nuur xasan iyo cabdulqaadir cali ibraahim iyo maxamed yarow sheekh cali iyo xasan macalin qaasim dhammaan dadkani waxa ay hambalyo iyo bogaadin waxay kala joogaan marka ugu horeysa buur helladi boosaaso iyo qardho iyo magaalada muqdisho waxaanay tahaniyada aroos gaarsiinayaan farta iyo faraatiga bay yidhaahdeen faraska iyo geenyada waa tahay usha iyo diirkeeda haye intaasoo dhan waxaa loogu sii ibraahinow gogol xaaranayaa magaca maxamed khayr xasan iyo marwadiisa qaaliga ah sacdiyo macalin xasan oo arooskoodu ka dhacay magaalada baydhabo janaay waxaana ay ku aqalgaleen aliiri magaalada qardho ducada waa xaggiina waa tahay arooska wuxuu ka dhacay baydhabo aqalgalkan wuxuu ka dhacay qardho waa bi- tahay waxaan leenahay aqalgal wanaagsan bashbash iyo barwaaqo iyo aroos raaxo badan ayaan idin rajaynaynaa caasha dhambaalkana waxaa uu naga soo gaaray cumar cali xarbi jaamac iyo injineer saciid suga aadan iyo waxay yidhahdeen saleebaan maxamed balangi iyo hooyo faadumo cabdulaahi maxamed iyo waxay yidhahdeen cabdiyo axmed sharmaarke iyo bishaar xaashi sharmaarke cabdifataax maxamed balangi iyo raxmo maxamed balangi iyo sharmaarke maxamed balangi iyo hooyo aamina caafi waadi iyo maxamuud maxamed balangi iyo cabdiweli cabdulaahi cusmaan iyo waxay yidhahdeen warfaa cabdulaahi cusmaan iyo cabdulaahi cusmaan dacar dahabo xaashi sharmaarke iyo xaybo xaashi sharmaarke iyo cabdifataax maxamed sharmaarke iyo zeynab maxamed balangi farxiyo faarax jabane siraad cabdulaahi col ujoog waxaana ay jecel yihiin iyaga oo jooga dunida dacaladeeda in ay halkan ka salaamaan hambalyayn ay u diraan aabe maxamed axmed balangi iyo hooyo nimco siraad oo waxay yidhahdeen wiil uu ugu dhashay beled xaawo waxaanay leeyihiin wiilkaasi waxaa loo bixiyey cabdulaahi maxamed axmed waxayna leeyihiin allah ka dhiga cabdulaahi yare kii soo barbaara oo dadkiisa dalkiisa iyo dintiisa manfaca aamin ayaan leenahay anigana aamin ayaan raacinayaa bal heesta labaad ee barnaamijka ibraahim oo mar kale noo soo qaba dhinacaaga kooxdii durdur caasho goormo kugu dambaysa mar hore maxaa dhowaa mayagaa soo dhawaadayba haddaad mooday inay yahow afar qaadistaydii inay tahay isyeel-yeel hee
maad raacist haye runtan hortaada keenayaa meelo leeyahay
af soomaaligaygii waxaan kugu akhrinayaane afka baarkii kula yahay hee eeddaydu kaa dheer waa gartay ummadda maanta nool baan wax la aaminan jirin
masaaradda waa talow yaa kale he waaw heesta isyeelyeel iyo codka fanaanada sahraa bukar cabdi sahradow
Haddaad mooday inay yahow afar qaadisaydanii, inay tahay siyalyeel, inay tahay siyalyeel. Haddaad mooday inay yahow afar qaadisaydanii, inay tahay siyalyeel, inay tahay siyalyeel. Af Soomaaligaydii waxaan kugu akhriyayaa abda barkii kula yahay abda barkii kula yahay eedaydu qaadeen eedaydu qaadeen ummadda maanta nool baan noqon wax la aaminaa jirin Thank
waa tahay codka macaan ee fanaanada sahra abuukar cabdi sahradow intaas haddaanu ku dhaafna ibraahim hees kale ma raaciya maxaad u haystaa dhegeystayaashana waxaan anigana soo qaban lahaa cod aan aad u jecelahay weliba marka heesaha lagu dhegaysanayo haye codka salaad derbi ka war salaad maxamed shardi heesihiisa ma kala dhacaan heesta weliba ayaan dhalad aad baan uga helaa ibraahim oo marka waxaan jeclaan lahaa dhegaystayaasha barnaamijkan dhegaysanaya toddobaadkan inaan u ciyaar inaan u ciyaarno
ima ogide waxaanahay axdi kuma ciyaaro ima ogide waxaanahay ilaahay u samiro ima ogide waxaanahay axdi kuma ciyaaro ima ogide waxaanahay ilaahay u samiro waxaan u habreed galay cawliyo tilmaaniyo afagaalayo diriir habena maarku wacaya ifkana waxaan u soo baxay aroosamaad u furanto iimaankiyo kalgacalkuna isku keena maane sida ayrageelbaan u oloolayaayo sida ubaadan dhalayban kugu urfayoobo sida oloola shidayban ayldheer ka arkaayo sida ubax la beeray indhu kugu farxaano sida aayadiinan afka kugu hayaaye adiguna aqoonso ilidhow taagawgo sida ayrageelbaan u oloolayaayo sida ubaadan dhalayban ugu urfayoobo sida oloola shidayban ayldheer ka arkaayo sida ubax la beeray indhu kugu farxaano sida aayadiinan afka kugu hayaaye adiguna aqoonso ilidhaho argaagawbo ima ogide waxaanahay in xun lama tusaano ima ogide waxaanahay sama ruux la uumo ima ogide waxaanahay in xun lama tusaano ima ogide waxaanahay sama ruux la uumo waxaan uur habreed galay afar iyo tobnaadiyo urur dayax la xera galay afku roobleyo nabad adduunyada waxaan imid maalintii islaamko lagu iiday xaramko ibliisku xirxiraya sida shiiqas luublan uu ammaanayaayo sida uduga dooga ku iimaansadaayo sida ogadaydan uu ilaaliyaayo sidii nabi ayuuban cadii ku samraayo sidii abuu hureeran uu aaminaayo adigiyo naftaydan dhulka ugu jeclaaye adiguna aqoonso ilidaho aga ogo
waa tahay salaa derbi waxaa moodaa marka afka dhallinyarada lagu hadlaayo ibraahino dhallinyaradu markay salaa derbi oo kale deestiisa dhegaystaan waxay leeyihiin alla muxuu booteeyey ima ogide waxaan ahay markuu yidhaahdo uu intaasoo dhan ima taqaanid aan sukaa sheeg aan sukaa sheeg alla muxuu booteeyey bay dhallinyarada dhehilay waa fanaan cod macaan aad iyo aad aad iyo aad heestan ayaan dhaladna kuma usii jirtaba dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray caasha aabe axmed ow bare cabdulaahi iyo hooyo xaliimo aadan weli iyo rumaan axmed ow bare iyo waxay idhahdeen suraar axmed ow bare iyo aamine axmed ow bare namco axmed ow bare iyo faadumo axmed iyo muxidiin axmed iyo cumar nuur axmed iyo waxay idhaahdeen leyla axmed ow bare waxa ay kala joogaan jabuuti maraykanka iyo deegaanka soomaalida etoobiya waxaana ay jecel yihiin inay halkan hambali uga diraan ibraahim axmed ow bare iyo waxay yidhahdeen marwadiisa saynab cabdiwahaab cabdi oo wiilu ugu dhashay magaalada jabuuti waxaana ay leeyihiin wiilkaasi waxaa loo bixiyey khaalid yarow waxaanu leenahay soo barbaaru noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa manfaca aamina ayaan anaguna leenahay anigana aamin ayaan raacinayaa heesta xigta haddaan soo qabto ibraahino waa codka macaan fanaanada farxiyo fiska iyo heesta cirsi waxay leedahay cirsi ruuxa kuu xiga ha ku noqon cadowgii ciribtiray walaalkii
ma jacayla ka cabanaysaa
iyada ayaa noo sheegaysa cabashadaasi halkay salka ku hayso codka farxiyo fiska dhegeystayaashaan u kala baxno
radio xidigihiyo cimilada aduunyada radio xidigihiyo cimilada aduunyada Kaarka joogayo, halkaan ku kaagaya, adigoo ku caadaqan, cara edebta hadalkeed. ama caamilkaada qarin. Kaarka joogayo, halkaan ku kaagaya, adigoo ku caadaqan, cara edebta hadalkeed. ama caamilkaada qarin. isaga cumaamadan culunka guwayno isaga cumaamadan culunka guwayno cayayaanka duule ciidiyaana yaaragiyo cayayaanka duule ciidiyaana yaaragiyo irsi ruuxa kuu xiga hakunoqonin cadowgii cirabtiray walaalkii cayayaanka duule ciidiyaana yaaragiyo cayayaanka duule ciidiyaana yaaragiyo irsi ruuxa kuu xiga hakunoqonin cadowgii cirabtiray walaalkii Tiray walaalkii.
dhambaalkan gacanteeda ugu dambeeya ibraahino waxa uu ka yimid hooyo xabiibo sheekh axmeed hooyo saamiyo xasan garaad iyo aabe sheekh cali cabdi maxamed iyo aabe cabdirasaaq cabdulaahi xooshey iyo abaaye zamsam cabdirasaaq cabdulaahi iyo eedo canab cabdi maxamuud iyo awowe siciid xasan maxamed iyo sidoo kale awowe mustafa cabdirasaaq cabdulaahi iyo ugu dambeyntii awowe maxamuud cabdirasaaq cabdulaahi waxay dhammaantood hambalyo iyo bogaadin u dirayaan brofesor muxyidiin cali cabdi iyo doctor sayaan cabdirasaaq cabdulaahi oo wiil ugu dhashay magaalada muqdisho gaar ahaan degmada hodan gaar ahaan baa la yidhi xaafada zonkey waxa uu dhashay wiilkaasi labadii bishan sebtembar ee sanadkan laba kun toddoba iyo toban waxaana loo bixiyey baa layidhi cabdiraxmaan muxiyadiin cali cabdi waxaanay leeyihiin ducada waa xaggiina waa tahay waxaan ugu ducaynaynaa wiilkaasi in eebba uu ka dhigo midkii soo weynaada ah dalkiisa dadkiisa iyo diintiisana waxu tara aamiin dhambaalka gacanteeda ugu dambeeya caasha waxaa uu naga soo gaaray aabba yuunis daahir iyo hooyo saynab shariif xasan iyo cabdiraxmaan yuunis iyo aadam yuunis iyo waxay yidhahdeen maxamed yuunis iyo cabdulaahi yuunis iyo faadumo yuunis iyo khadra yuunis iyo waxay yidhaahdeen aamina yuunis iyo faa'iide yuunis iyo stalin yuunis iyo dhammaanba waxay yidhahdeen reer yuunis daahir waxaana ay kala joogaan bay yidhaahdeen kenya canada kismaayo south africa iyo dacalada dunida waxaanay jecel yihiin in ay halkani ay hambalyo ka gaarsiiyaan cabdiqani yuunis daahir iyo waxay yidhahdeen zahra carab maxamed oo arooskoodu uu ka qabsoomay dalka kenya waxaana ay leeyihiin ducadu waa haggina arooskiina kala kulma nolol raaxo badan ee banahida kale si ubad kheyr qaba ayaan idin leenahay anigana aamin ayaan raacinaya heesta ugu dambaysa barnaamijka ibraahino waxaan dhegeystayaashan u soo qabanaynaa wacanay adduunyada heestaan kudhigeedu ahaa haye inta aan weligay noolahay Hee.
saalax qaasinaa u deenaynaa dhammaystirka heestaasi wacanay adduunyada gabagabana waxay u tahay barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan waxaa wadajir idinkugu soo jeedinaya caashi ibraahim aadan iyo ibraahim xasan daandurey intaan barnaamijkaanu kale ku kulmi doonana haddii alla idmo waxaan idin leenahay dhammaantiin sidaas iyo nabadgelyo وعليني أدوية إنسان ولي نورهي وعليني أدوية إنسان ولي نورهي وعلي أدوية إنسان ولي نورهي وحقان الدين وددل الشدين وحين سقاقي waxa aan idaynin wada dhalashadeeni waa cilmsigaani haddaad waxyahaydiyo wadnahayga jeex tahay haddaad waxyahaydiyo wadnahayga jeex tahay adigun warkaahayn dhiga kala weshada anigun warkaahayn dhiga kala weshada haddaad waxyahaydiyo wadnahayga jeex tahay haddaad waxyahaygiyo wadnahayga jeex tahay anigun warkaahay dhiga kala weshada anigun warkaahay dhiga kala weshada maxaa tegista weydaa walbahaarka ugu diray maxaa tegista weydaa walbahaarka ugu diray maxaa tegista weydaa walbahaarka ugu diray maxaa tegista weydaa walbahaarka ugu diray dad jacayl wadaago weji kala sugaayo walaalaha isdoortaa ma wiiqan kalgacalkee dad jacayl wadaago weji kala sugaayo walaalaha waxa istoorta ma wiiqan kalgacalkii yaywadhidu raaxday labadeenna wacad qabaa keenee wax saar kale yaywadhidu raacday labadeenna wacad qabaa keenee wax saar kale mee wada jirkeeni waayo iweyday waayo iweyday mee wada jirkeeni wacanay laha sanbaabada waraabshaa walbahaarku beerku waya arag haddaan ahay waan toobi maaye walbahaarku beerku waya arag haddaan ahay waan toobi maaye waydaaro leedahay intadu walaxsi lafiya waydaaro leedahay kaa daba waraaqo wahiwaan ku sugay kaa daba waraaqo wahiwaan ku sugay intadu walaxsi lafiya waydaaro leedahay intadu walaxsi lafiya waydaaro leedahay kadaba waraaqo wahiwaan ku sugay kadaba waraaqo wahiwaan ku sugay kalawabad kuna jiro intay wacashada tahay kalawabad kuna jiro intay wacashada tahay kalawabad kuna jiro intay wacashada tahay kalawabad kuna jiro intay wacashada tahay kalawaabad kuna jiro dad jacayl wadaago weji kala sugaayo walaalaha isdoorta ma wiiqan kalgacalkee jacayl wadaago weji kala sugaayo walaalaha istoorta ma wiiqan kalgacalkee yay wadheedu raacday labadeenna wacad qabaa keenee wax saar kale labadeenna wacad qabaa keenee wax saar kale kuwaayo iweyday kuwaayo iweyday mee wada jirkeeni kuwaayo iweyday waayo iweyne dee wada jirkayni liwadeedu raaxatay labadiina waxaad qabaa keenee wax saar kale kuwayo iweyday kuwayo iweyday may wada jirkeeni kuwayo iweyday kuwayo iweyday may wada jirkeeni